Congratulations to him, right? Man, VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin talaado ah bisha februari waa sideed sanadka laba kun labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorka dhallinyarada somalilan ay ku leeyihiin siyaasadda somalilan
runtii horta doorka dhallinyarada somalilan ee siyaasadda ay ku leedahay marka loo eego xisbiyada iyo marka loo eego dee dhaqdhaqaaqyada arrimaha bulshada waxaan anugu aaminsanahay in xisbiyada ay ku yaryihiin oo door muuqda aanay ka lahayn
waxaa sidoo kale aad maqli doontaana diyaargarow loogu jiro qabashada tartan kubadda cagta ah oo muddo siddeed sanaha kadib lagu qabanayo magaalada boosaaso heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa goor dambe oo isniintii ahayd waxa uu dhoofay dalka australia halkaas oo ay wasaaradda arrimaha dibaddu sheegtay in uu kaga qaybgeli doono shirar afar wasiir ah oo lagu horumarinayo iskaashiga amniga badda iyo amniga xagga internetka booqashada blinken ee australia waa safarkiisii ugu horreeyay ee halkaas kadib markii la xoojiyey iskaashiga amniga saddex geesoodka ah ee loo yaqaano a u k u s oo kale ah australia boqortooyada ingiriiska iyo maraykanka ayaa waxaa lagu dhawaaqay sebtembartii hore heshiiska waxaa ku jira heshiis lagu dhisayo marin hoosaadka nukliyeerka ee australia iskuullada iyo goobaha ganacsiga ee hayti ayaa albaabada loo laabay isniintii waxaana tiro badan oo boolis ay gaafureegayeen waddooyinka iyadoo waddanku uu wajahayo sanad guurada murugada le isniintii ma ahayn oo keliya inay toddoba bilood ka soo wareegatay tan iyo markii madaxweyne moses la dilay laguna dilay gurigiisa gaarka ah balse waxaa sidoo kale ay dhammaaday wakhtigiisa iyadoo mucaaradkuna ay dalbanayeen in ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu xilka ka dego iyagoo ku eedeynaya in maamulkiisu uu yahay mid aan dastuuri ahayn henry ayaa waxa uu iska fogeeyay dhaliishaasi shir jaraa-id oo uu qabtay fiidnimada isniinta halkaas oo uu mar kale ballan qaaday inuu abuurayo golo doorasho oo ku meel gaar ah oo u gogol xaaraya doorashooyinka guud ee dalkaasi duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaa jira dhallinyaro badan oo uu hanqaltaagaya ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka somalilan waxaana sidoo kale jira kuwa hadda ku jira xisbiyada kala gedisan iyo maamulka dowladeed ee somalilan hase yeeshee waxaa sidoo kale jira dhallinyaro qaar oo aaminsan inay door ku leeyihiin siyaasadda wariyaha v o eda ee owdal haashim sheekh cumar good ayaa guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani cabdirashiid jaamac arrimahaasi ka waraystay
waa maasanta walaal haashim aniga waa cabdirashiid cabdi jaamac guddoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga wadani runtii horta doorka dhallinyarada somalilan ee siyaasadda ay ku leedahay marka loo eego xisbiyada iyo marka loo eego dee dhaqdhaqaaqyada arrimaha bulshada waxaan anugu aaminsanahay in xisbiyada ay ku yaryihiin oo door muuqda aanay ka lahayn haddii ay waxa weye u soo jeestaanna ay door weyn ka gaadhi lahaayeen tusaale ahaan iminka xisbiga oo kale boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan xogayaasha xisbigu waxay u badan yihiin dad dhallinyaro oo afartankii ka hooseeya hogaanka sare ee xisbiga runtii dee iyo guddiga fulinta xisbiga dhallinyaradu waan waan ku jirnaa waxaan u aamsanahay dee dhallinyaradu in doorkooga ay ciyaaraan oo ay ka muuqdaan fursad badanna xisbiyada somalilan way uga bannaantay gaar ahaan xisbiga waddani marka haddii ay ka faa'idaystaan doorka muuqda ee ay siyaasadda ku leeyihiin dalkan waxaan aaminsanahay inay wax weyn qaranka iyo dee dalka u soo hoyn lahayn
dad badani waxay idhaahdaan dhallinyaradu kuma habboonaba ay idhaahdaan siyaasadda inay markaaba bilaabaan markay dugsiyada sare ama jaamacadaha ka baxaan fikir ahaan taa maxaad ka aaminsan tahay rashiid
haashimow horta su-aashaas waxay la mid tahay dadka aaminsan siyaasaddu inay wax xun tahayeen bay la mid tahay dad waxaa jira aaminsan inay siyaasaddu wax xun tahay musuq maasuq tahay been tahay dadka xun ay galaan fikradda dadkaa aaminsanunbaa dad la midunbaa iyaguna aaminsan in siyaasadda aan yaaraan lagu gelin anigu waxaan aaminsanahay mar walbana ku kaami garaynaa qofku inta u xoog leey ee wax qaban karo ee maskaxdiisu caafimaad qabto ee xoog iyo dee iyo maskax buu hayo inuu waxaweye dalka waxu qabto dee qaacido sheegaysa qofku markuu weynaado amba dee uu shaqaysto inuu siyaasadda soo galaana ma jirto innagu dad islaamaynu nahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad ayaanu ka tusaale qadanna dowladdii uu madiina ka dhisay safiirkii u horreeyey ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diraa wuxuu ahaa muscab bin cumeer siddeed iyo toban jir bu ahaa way jireen rag ka waaweyn oo la diri karaya
dad badan baa aaminsan baa tidhi rashiid in siyaasaddu ay tahay musuq maasuq xoolo la dhaco iyo hab maamul oo lagu soo galo nidaamka dowladda dadka noocaa aaminsan maxaad idinku ka bedeli kartaan fikir ahaan maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada axsaabta ee siyaasadda ee mucaaridka ee somalilan ka mid a
siyaasaddu horta waxaan anugu ka aaminsanahay sida ay tahayna inay tahay nolosha siyaasaddu waxa weeye habka wax loo maamulo siyaasaddu waa siyaasaddii nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ku soo maamulayey siyaasaddu waa siyaasaddii dee dowladihii islaamiga nebiga ka dambeeyey ay wax ku maamulayeen siyaasadda soomaalida iyo si ay u fahamsan tahayna waa khalad waxay siyaasadda soomaalidu si mar hor kii hore baan sheegay ayuu aaminsan tahay inay siyaasadu tahay wax xun iyo qof xun galo iminka waxaan dee doorashooyinkii u dambeeyey golayaasha deegaanka tusaalahaan iminka dee dowladaha hoosoo kale dad b h d ah ku jira berigii hore waxaa loo diri jiray dowladaha hoosoo kale qofka nolosha ka dhacay qofka reerku hayan kar waayey qofka ummaddii kadeeday baa loodhan jira waa bal nooga shaqogeeya waxaan anuu aaminsanahay in fikraddii berigii hore dadku soomaalidu ka aaminsanaan jireen amba reer somalilan ka aaminsanaan jireen in siyaasadda dadka xun ay galaan ay isbeddeshay oo waxa weeye ay noqotay dadka wanaagsan inay siyaasadda ku soo hirtaan mar walbana anugu waxaan aaminsanahay war meesha ay dalkan wax looga qaban karaa waa siyaasadda qof xun oo dee siyaasadda ku jira wuu jiraa oo dee ceebka saliim aha siyaasaddu dad xunoo waxaan ummaddu sheegaysa aamintay amba musuq maasuq samaynaya amba dunuub kale amba dembiye kale dalka galaya way jiraan laakiin si aynu waxaa u suulinno oo loo masaxo waxa muhiima dadka wanaagsanna inay soo galaan sidee haddaba dhallinyartu u samayn karaan isbeddel siyaasi ah maadaama ay dhallinyartu yihiin boqolkiiba toddobaatan bulshada ku nool somalilan iminka hal fursada horta dhallinyarta u bannaan fursadda waxa weeye somalilan imminka waxaa ka jira saddex xisbi qaran meesha qofku dhallinyartuu siyaasadda sallaanka siyaasadda ka fuuli karo oo uu dalkiisa ka hagaajin karaana waa saddexda xisbi qaran saddexda xisbi qaran dhallinyarta waxaan ku boorin lahaa inay barnaamijyadooda eegaan inay eegaan dalkan waxa ay u qaban doonaan inay eegaan dowladda iminka xisbiga dee kulmiya iminka jooga labayo labaatankaa sana uu joogo labayo tobankaa sana uu joogo wuxuu ummaddan u qabtay iyo dalkan u qabtay ay barbar dhigaan barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani iyo xisbiga ucid oy ku soo dhiiradaan inay waxaweye dee barnaamij siyaasadeed kusoo galaan anigu siyaasadda waxaan kaashima ka soo bilaabay taageeraan soo ahaan jiray xisbi baan taageeri jiray waxaan soo ahaa xubin golaha dhexaan soo noqday waxaan ahaa gudoomiye gobol oo dhallinyaradan ahaa iminka heer qarano xisbiga dhallinyarta u qaabilsan baanahay waxay kutusaysaa jaranjarta aan soo maray in dee siyaasadda qofku meel fiican inuu ka soo bilaabo hoose kadibna meel qaran gaari doono doorashooyinkeenu u dambeeyey labadiisa saarna waad garanaysaa dad badan boo iyo dhallinyartii u kaambeyn garasoo lagu doortay wanaag marka anu waxaan aaminsan war isbeddel waa la samayn karaa hadday dhallinyartu sida wanaagsan wax ka eegaan dhallinyar badan oo waddanka gudihiisa ku nool oo mutacalimiina oo jaamacadaha ka soo baxay waxay aaminsan yihiin in axsaabta siyaasadda ee somalilan waxay ku kala duwan yihiin oo siyaasiyana aanay jirin taa maxaad ka odhan lahayd rashiid anigu haashim isma lihiye horta dee barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani ayaa labada xisbi qaran la mid ah haddii qofku uu isagu dee markuu suuqa joogo sheekooyinkaas uu maqlana waxaan jecelahay inuu xafiisyada xisbiyada tego tusaale ahaan xisbigeyga inuu yimaado barnaamij siyaasadeedkayga aan rabnay inaan dalkan ku hogaamina inuu arko kadibna uu barbar dhigo barnaamij siyaasadeedka labada xisbi qaran ee kale horta xisbi walba wuxuu leeyahy ajado gaara xisbi aaminsan inuu dee dalkan waxbarashadiisa bilaash ka dhigo xisbi aaminsan inuu dalkan dimuqraadiyadda inuu ka shaqeeyo xisbi aaminsan inuu aqoonsi raadin ka shaqeeyo iminka anagu insha allahu tacala dhowaan waan soo bandhigi doonaa manifestada xisbiga
gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani ee somalilan rashiid cabdi jaamac oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e xaashim sheekh cumar good v o e boorama
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ka mid ah heesahan maanta idiin hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada boosaaso waxaa ka socda qabanqaabada tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolada bari waa gobolka bari iyo deegaanka galgala oo markii ugu horreysay siddeed sano kadib la filayo inay kasoo qayb galaan dhallinyaro badan oo ciyaaraha kubadda cagta jecel wariyaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani waxauu ka wareystay madaxa tartamada iyo tababarada cayaaraha gobolka bari maxamed cabdiraxmaan carab
dhawaanaan muxuu ahaa uu bilaaban doono koobkii degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala meel fiican buu noo marayaa diyaargarowgii baa lagu jiraa sistamkii cayaartooyda baa maalinba laba degmo galaan si aanu cayaartooydu u xakamayno oo ay u noqdaan cayaartooy ay dhikaar leh loona ogaado tayadooda iyo muxuu ahaa qaabku ay u soconayaan run ahaantiina ciyaaryahano aad iyo aad muxuu ahaa xirfadooda u sarreysa baa ka qaybgelaya oo heer gobol ah iyoiyo heer maamul goboleed ah iyo heer maamul iyo heer puntlandba labaduba waa ka qaybgelayaan degmooyinka ka qaybgelaya ilaa iyo intee kooxood ay dhan yihiin dhallinyarada run ahaantii waxaan qiimeynay cayaartooy kasta koox kasta iyo degmo kasta in ay ka koobnaadaan saddex iyo labaatan cayaartooy iyo hal orodada uga qaybgala hal cayaaryahano orodada uga qaybgala baan ugu talagalnay afar labaatanka qof saddex labaatan balaayarin sportisa kubadda cagta iyo hal cayaaryahan olombikada orodada ah inay uga qayb galaan waxaa ognahay ama nagu maqaalaah koobka degmooyinka gobolka bari muddo siddeed sano ah lama qaban marka maxaa xilligan kusoo beegaya inaad qabataan oo dhallinyaradii dib isugu keentaan run ahaantii waxaa noo bahalkii aan dib ugu noqonnay in aanu muddo labada kun iyo labaiyo tobanka iyo labada kun iyo afar tobanka ee ugu dambeysay iyadoo dhowaan xoogaa shaqaaqooyin yarar ka dhaceen magaalada boosaaso in aanu tusno indhaha shacabka iyo indhaha bulshada in boosaaso ay nabad tahay mar walba nabaduna muxuu ahaa ay mar walba horseedi kadho cayaartooyda ka qaybgelaya degmooyinka oo ah degmadii gobolka bari degmooyinkii gobolka bari oo dhibaatadu ay ka dhacday waxaa ka qaybgelaya cayaaryahan ahaan markii laysku bahalkeeyo boqol sagaashan iyo laba cayaaryahan oo sideedda degmo matalaya maca olombikadooda de intaasu haddii ay macnihii degmooyinka kala socdaan wax ka qiimo weyn ma jiro ay isugu yimaadaan maanta loo bedelo heblaaya isdagaal iyo heblaaya isdagaal loo bedelo maanta yaa badiyey beri yaa badiyey degmo hebel baa badisay degmo hebel baa badisay nin walba uu degmadiisa taageero uu fidiyo iyaguna ay macnihii dhiiranaan ku helaan maadaama aan muddo la qaban oo aan muxuu ahaa wax tartama muddo gobolka bari uusan ka dhicin in muxuu ahaa dhallinyaradu dib isu arkaan ayna muxuu ahaa u saaxiibaan u wada sheekaystaan hadhowna ay isugu yeertaan cayaaryahanada markuu koobka goboladu bilowmo cayaaryahan degmada cayaaryahan baa jooga degmada kale cayaaryahan baa jooga laysugu yeerto baanu ugu talagalnay hadduu ilaahay idmo waxaanu noo bilaabanayaa tobanka bisha hadduu ilaahay idmo awoodda lanoo saamaxo welina diyaargarowgiisi baanu ku jirnaa meel fiican buuna noo marayaa xilliga uu bilaabanayo qorituurka ayaa samayseen kooxuhu siday iskugu aadeen carabow run ahaantii gruub e waxaa isugu tegey boosaaso xaafuun ufayn iyo balidhidim gruub b waxaa isugu tegay carmo isku shuban qandala iyo galgala run ahaantii gruub labada gruubba ma kala yaraystaan haddii aanu fiirino nin walba muxuu ahaa seeftiisa waa wataa galkana waa kala soo baxay isagoo muxuu ahaa ciyaaryahano heer caalamiya dirsaday oo dalka dibadiisa muxuu ahaa iyo gudihiisaba nin walba adigu seeftiisa waa afaystay wuxuu kharash ku bixin karaa iyo wuxuu wax walba ku bixin karanaa waa samaystay rajo intee laeg baa ka qabtaan in tartankaasi uu kusoo gabagaboobo sidaad ugu tala gasheen annagu sida aanu jecelnahay aadan ahaan inuu koobkaas si nabada noogu soo gaboobo si qurux badan noogu soo gaboobo iyo inuu noogu soo gaboobo sidii ilaahay ugu talagalay mar walba qadarta alle iyo muxuu ahaa ficilkiisa aad baan ugu qanacsannahay marka waxaan jecelnahay inuu nabad noogu soo dhammaado cid walba oo muxuu ahaa ka qayb qaadan ka dhana ay muxuu ahaa nagala qayb qaataan ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku weydiiyo door intee la eg bay dhallinyarada kale ee magaalada boosaaso tartankaasi degmooyinka gobolka bari ay ku leeyihiin
run ahaantii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah dhowaan waxaan arkaynay gobolka karkaar oo wuxuu magacaabayay muxuu ahaa degmooyinkii gudoomiyaasha isboortiga waana wax lagu daydo maanta in boosaaso koobkii degmooyinka sida quruxda badan uga bilaabanaya oo ilaa alaanisa waan bilaaban indhaha dadka haysta shacabka baraha bulshadana haysta in macnihii gobolladii kalena ay ku daydaan oo iyaguna degmooyinkii ay dib u bilaabaan gobolka nugaal waa gobol aada u weyn kubaddana aada moodo boosaaso inuu macnihii xoogaa xagga roogga kaga horeeyo laakiin waxaanu annagu aada uga horeynaa in aan macnihii degmooyinkii aanu qabsano weli kama aysan dhicin gobolka karkaar gobolka gobolka muxuu ahaa nugaal inuu koob degmooyin ka dhaco welina kuma aysan dadaalin laakiin annagu waxaan jecelnahay waa markii saddexaad iyo maaqaan markii afraad inay tahay inuu muxuu koobka degmooyinku noo qabsoomo
kaasi waxa uu ahaa madaxa tartamada iyo tababarada cayaaraha gobolka bari maxamed cabdiraxmaan carab waxa uu warramaya waryaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa goor dambe oo isniintii ahayd waxa uu dhoofay dalka australia halkaas oo ay wasaaradda arrimaha dibaddu sheegtay inuu kaga qaybgeli doono shirar afar wasiir ah oo lagu horumarinayo iskaashiga amniga badda iyo midka internetka iskuullada iyo goobaha ganacsiga ee haytina halbaabada ayaa loo laabay isniintii waxaana tiro badan oo boolis ay gaafureegayeen waddooyinka iyadoo waddanku uu wajahayo sanad guurada murugada leh haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
Sonic and the Walking guud ahaan barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo